Tiknoolajiyadu waa nimcad Ilaahay bini'aadamku ugu deeqay. Casrigan la joogo waxa ay noqotay nolosha bini'aadamka qayb muhiim ah oo ka mid ah. Waa wax faa'iido iyo khasaaro lagu qabo. Waa seef laba af leh oo dhan kasta, samaan iyo xumaan loo adeegsan karo. Hase ahaatee, ummadaha inta badan waxa ay u adeegsadaan dhanka wanaagsan oo ah baahida loo qabo oo loo samaystay. Haddaba, annagoo warbixinteena ku eegayna tiknoolajiyada casriga ah iyo sida ay uga qayb qaadan karto horumarinta nabadda, ayaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah aqoonyahanada ku nool magaalada Doble ee gobolka Jubbada Hoose. Waa kuwa iyagoo ka hadlaya arrinkaas.
cabdulaahi cali ku magac dheer fanax technology marka adduunka la yidhaahdo laba u qaybsamaa dadka qaar maaragtay wrong way bay u adeegsadaan oo maaragtay dhinaca qaldan qaarna waxay u adeegsadaan dhinaca fiican marka imaa wa imaa labada marka laisbarbar dhigo in ruuxu laazim waxaa dhanka fiican uu fiiriyo isaga oo ka duulaya isaga waxa aayihiisa noqon kara waayo maanta haddii aad ka duusho inaad maaragtay colaad hurin iyo wadano kale aad isku dirto iyo qab- qabiile iyo waxyaalahaas oo inta badan afrikadan hadda aan joognaa ku yar dhaqanta badankeedu berri adiga adigaagas ku saameynaysaa adigaa ka duulaya ku saameynaysaa laakiin haddii aad dhanka wanaagsan oo baraha bulshada waad og- waad ka warhaysaa beryahan dambe dagaalkii adduunka wuxuu isugu soo koobtay waa bere bulsho Een, haddii aad boostiyadaada ama twitter ha ahaado adigu any kind of no- technology ha ahaado haddii aad si qurux badan oo xadaaradda adduunka la socoto oo maaragtay mowqifka iyo maaragtay midnimada ka hadlaya aad inta had iyo jeer kaga qayb qaadato waa technologygaas waxaa la dhihi karaa dhankii quruxda badnaaba oo qayb qaatay Eh, magacayga waa faysal Een, waxaa jiro een, hadda aalado fara badan aan hadda annaga isticmaalo sida facebook whatsapp youtube twitter skype waxyaabo fara badan aa jiro Een, hadda oo social media oo ugu horeyso maanta Een, hadda erey qortid een, waxaa laga yaabaa halka qof inay ku xiran tahay een, afar kun ama ama saddex kun ama labo kun markii la eego dhanka facebooka Een, waxaa laga yaabaa erey keliya inuu adduunka bedelo hal erey keliyana adduunka inuu burburiyo marka waxaan adoo maanta hadda een, social media ku jiro oo haddana maanta qof caaneed een, bulsho fara badan ay ku xirantaa tahay waxaa waaye nabadda waxyaabo fara badan oo ka hadlaya haddaa dhigto waxaa aaminsanahay in waxay iska bedeli karaan Een, aaladahana hadda sida een, een, platformka oo facebook oo kale een, whatsappka oo kale waxaa waaye dad fara badan aa jiro oo friendsya badan ku leh een, baraha bulshada Een, marka waxaa dhihi lahaa xataa een, qeyb weynay ka qaadan karaan in macnaha wanaaga iyo macnaha muhiimadda annaga horumarka inoo leedahay